bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan salaamayaa idaacadda goobjoog iyo lacag shaqaalaha baan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaamta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inawarow maanta waxaa noo imaaday laba xildhibaan oo u dhashay beesha jiroon oo reer waajid ah waxaa la socday agaasimaha xaalamad baa la socday niman oo anaga todoba sanaa duurka ku jirnay oo dagaal iyo halgeen ku jirnay niman oo al-shabaab ah wixii gora ah oo bkm ah oo qabiilooyinkii iskalaha jiftooyinkii iska lahaa oo al-shabaab ku caawiyey oo nala dagaalamay beesha ka dhasheen bkmadoodii baasuukooyinkii baa al-shabaab intaysiyeen anaga dhowr dagaal nala galeen baan arde naga araray oo waajid ku dhumal ku dhumalaysanayaan muqdisho nimankaasa saaka la keenay niman xildhibaan ah oo beesha u dhashay bay keeneen waxay dhaheen gudoomiyaha degmada bedelnay waxaan ku bedelnay nimankan baan ku bedelnay nimankiina aalkooda waxay yihiin waan u sheegnay bikereeta ioma keenin bedelaad ioma keenin xisaab iyo intaas sana todoba sana aduunka ku jirtay waajid intaas baan haytay haysatay maxaa lagu leeyahay oo deena ima deyn way keeneen ciidamo gacmo samna markaatay ka ahaayeen wax lagu wareejiyo ay arkeeneen malahan gabdhana way arkaysay bulshadaa joogtay maanta dad mudaharaada ka dhacay aw dagaal weliba mudaharaad iyo habadba laisku tuuray hadda magaaladii nabadgelyadeeda aadi maaha
waa garta marka maxaa waajid ka taagan bal dadka ku dhageysanaya si fiican ugu sharax
waajid waxaa ka taagan foodo mudaharaad iyo dhibaataa ka taagan shabaabkii anagoo erinay oo dhowr sana duurka kula jirnay oo nala dagaalamayo baa lasoo keena magaaladii la keenay magaaladii aaw dhibaataa ka taagan magaaladii muda cid walba difaac ku jirtaa laba xabadood magaalo hadda niman baa isku riday way kala arareen hadda magaalada way kala taagan tahay dhibaatadaas waxaa iskalaha labadaas xildhibaan oo beesha u dhashay ciddoodii ayaga ka dhashayna duurka ku al-shabaabka way duurka ku dagaalamayo way magaalada dadka halgamay oo dhibaatada lasoo marsay oo la dhamaynayay oo duurka ku jiray hadda imaaday waa garta marka xildhibaanada idinsoo gaaray ma ku hoyanayaan waajid mise waa ay soo baxeen
laba saacadood bay joogeen nimankii keeneen hotel bay geliyeen waa bedelnay bay dhahaan ciddii ku bedeleen ciddii kale ma magacaawin cid wax u sheegtay ciddii la wareegtay cid wax kala wareejisay ma malahan haddana hotelkii bay kaga tageen diyaaraday karaaan waxay aadeen muqdisho nimankiiba inta kaga tageen nimanka anugu daan baan ku leenahay lix beekeen baa dheeriyeen gaar dhamuuraha ku jibinayo oo dhamuuraha oo al-shabaab kafaagay bay ku jiray nana gurmudka nimanka oo jafhadda dhahayaan oo al-shabaabka ah oo weliba furmaha galaayo bay ku jiray qoryaasha beesha baa loo haystaa oo ayaga anaga fursad baa noo tahay fursad baa nasoo martay kolley waa taagantaa waa dareemi doontaan wixii waajid ka dhaco
waa garta marka sooma haboona guddoomiye in xaaladda la dejiyo oo adiga haddii lagu yiri guddoomiyenimadi waa lagaa qaaday inta aad ku ekaato
maxaa laga qaaday aniga halgoon baa ahaa todoba sanaa buurka ku jiray sideed todoba sanaa aruur iyo xaas iyo idkas oo dalki iyo dabki ka maqnaa sideed bilood baan waajib joogaa oo wax soo gala dameerihii iyo wixii dameerihii raashinka keena waa la dilayaa raashinka waa la gubayaa hareeraha magaalada dagaal baa ka socda dhowr bilaajaan qoryaal kasoo qaadnay baakama kasoo qaadnay baawur ka gudnay howlgalkiaan ku jirnaa gobolooyinka waxa la kala bedelay malaha gobolka baawi gobolka boqool degmooyinka maal gobolka waxa la bedelay malaha degmada waajib cidi keligeeda bedelaysa oo oo oo khalafay baa jira oo ka jira wadankaasi dhibaatada ka taagan ciddaa kusoo fikirtay oo qabiil iyo cabdifad dadkoodii baa al-shabaab u badan waxay rabaan dhibaato inay waajid ka dhacdo hadda diyaarad baa oo dibnaysi raashin soob daabuusha oo hadda shacabka la siinaayo hadda magaalada nabadgelyo xumaa ka abuuratay nimankaasaa ku taliya wixii ka dhinto wixii ku dhinto iyo wixii ka dhaco ayagaa loo haystaa kule wasaarada iyo waxaan u sheegaynaa dowladda soomaali iyo waxaan u sheegaynaa bulshada aan u sheegayna
maxaa marka een wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumaddaad ugu baaqaysaa iyo maamulka gobolka xukuumadda waa xukuumadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo xukuumadda federaalka soomaaliya waxaan u sheegayaa ee dowladda soomaaliya waxaan u sheegayaa hadday gobolooyinkii iyo degmooyinkii ee la bedelayo ee anaga waxba kama gadno muwaadanaa nahay waana la bedeli karaa anagu dalkaan u dhalanay dadkaan u dhalanay meel walbaan ku shaqayn karnaa ciddii oo wax bedesho haddii wasaaradda qabto oo dowladda la la socdo xaaladaasi waxba kama galmo laakiin haddii dhiba haddii ay dowladda aan ogeyn dhibaatadii ka dhahayo ayagaa mas-uulka ah